tashiga ah ayaa waxaa laisku tusaaleeyey baahida jirta iyo sida looga midho dhali karo iyo sida laga maarmaanka ay u tahay joogtaynta shirarka noocan oo kale ah waxaana laysku afgartay qodobada hoos ku qoran kow in la mideeyo siyaasadda maamul goboleedyada in la mideeyo siyaasadda maamulka gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada in la sameeyo qorshe midaysan dukumiitiyada gaadiidka taargada leysinka lahaanshaha gaadiidka si loo ilaaliyo amniga dalka loona fududeeyo isu socodka gaadiidka dalka in la sameeyo sumad ama taargo laysla ogol yahay oo ay isticmaalaan dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe iyadoo la tixraacayo dastuurka iyadoo la tixgelinayo dastuurka maamul goboleedyada in la mideeyo sharciga nabadgelyada wadooyinka lana hormariyo dib u dhiska wadooyinka in la xoojiyo wada shaqaynta udhexaysa wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha duulista hawada ee dowlad goboleedyada lana tayeeyo xirfadaha shaqaalaha ka shaqeeya garoomada dalka in la iska kaashado horumarinta garoomada dalka iyadoo la isticmaalayo si cadaalad ayadoo loo isticmaalayo si cadaalada loona qaybinayo dhammaan mashaariicda horumarineed tababarada iyo qalabaynta garoomada